in khayraad badani badeenu ku jiro oo laga faa'iidaysto marka meelahaas anagoo ka duulayna shaqooyin intaas ku saabsan iyo ta ugu muhiimsan oo ah inaan ka shaqeyno in laga ilaaliyo dadka sida sharci darrada uga kalluumaysanaya xeebaheenna oo aan ognahay muddo badan in si sharci darro ah aada looga kalluumaystay way jirtay mar waktigii burcadbadeeda soomaaliya ay kusoo badatay dhinac bay faa'iide ka ahayd inkastoo burcadbadeeda ugu xun ay tahay haddana waxaa ka cararay maraakiibta sida sharciga darrada u kalluumaysanaysay sidii waayadii hore maaha laakiin weli way ku jiraan maraakiib tira badan oo wadamo badan laga leeyahay baa xeebaheena ku jirta dagaal xooglan kula jiraa marka arrimahaas baan kasoo qaadi karaa